run ahaantii waxaa loo yimid shalay roob muddo dheer la sugayey maadaama xilli abaar aynu soo marnay oo kulul dad iyo duunyaba biyolaan ay u leedeen laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin roobkii buga oo runtii si fiican u da-ay baa noo da-ay deegaanada buurtiloo dhan iyo tuulooyinka hoos yimaada way roobsadeen waxaa jira biyo xoog leh oo soconaya oo ka imaanaya dhulka si u kala sarreeyo runtii dhankaas iyo waqooyiga roobka ka daay ilaa iyo birta dheer biyaha ka yimaada waxay kusoo rogmadaan oo soo maraan tababayr iyo jalan isla markaasina waxay usoo gudbaan buurtille halkaasoo togow buurtille iyo saddex qolle iyo halkaas waaya maxaa khasaaraayo ka dhashay wax khasaaraayo biyahan qulqulaya iyo daadadka rogmaya ma jiraan
khasaaraha ka dhashay waxaa weeye saddex wiil baa meel la yihah reedable oo kamida tuulooyinka buurtile hoos yimaada waxaa ku geeriyooday saddex caruur ah oo daadoodu ay ahayd sagaal jir iyo toddoba jir iyo iyo shan jir waxaa mudnaan mudan laba ilmood oo kamid ah waxay ahaayeen walaalo wada dhashay midka kalena kama fogeyn familigaa saddexdaa reer saddexdaa wiil baa ka geeriyooday iyagana waxaa lagu aasay saakeeto maydkoodi waa la helay ilaa iyo xalaa la goobahayey reereblaa lagu aasay marka biyaa la tegay baad leedaha carruurtan caruurtaa biyaa la tegay ilaa iyo toddoba kalena waan badbaadinay ilaa iyo shala galab ilaa iyo xalay sideed saac howlgalkii la galay saddex kamid ah oo geed qabsaday geed dekadii fuulay biyahoo marba marka ka dambaysa soo badanaya awgeed gurmad la sameeyo waayahay roobku ma jiraa dhinaca kale khasaaro ka soo gaara dadka xoola dhaqatada oo xoola uu la tegay iyo maadaama aad sheegtay dad in biyihii ka dhashay roobabkii daaya habeen hore ay caruur iyo la tageen dad qaarkoodna khatar geliyeen
run ahaantii saakidku hadda ilaa ilaa xalay saddex qolle biyihi way soconayaan waxaanu biyaha kuwa la socda xoola baktiya oo geel iyo ariba leh laakiin hadda khasaaro tiradiisii maadaama ay weli dee daadka socdaan biyaha meelay kasoo qaateen aanaan garanayn xoolahaasi waa jiraan oo biyuhu wataan dhinaca kale waxaa nugu maqaalaa in isu socodkii ay hakiyeen daadadkan maraya deegaano ka tirsan ilaa tuulo jalam ilaa buurtille maxaad faahfaahin oo naga siin kartaa
waa ay jidhaa meeshii u horreysay ay ku hakadeen waxay ahayd tuulajalam oo meel tuulajalam u jidha laba kilomitr inuu gaadhay halkaasi wadada xoogaa dhinac ku janjeersanaa uusan gadoomin taasi waxay tirisay in isu socodkii wadada dheer ay go'do laakiin nasiib wanaag waxaanu samaynay gaarigii meesha waanu ka jiidnay gaadiidkii weyweynaa cadaftaa baanu isticmaalnay isla markaasina saaketo biyihii wy xooligoodii baa soo batay saddex qolley hadda dad waxaa ku sugan ilaa iyo kun qof oo gaaraya iyo gaadiid dhowr boqol oo gaariya oo labada dhanba magaalada saddex qolley waxa weeye waxay ku taallaa magaalada dhanka garowe ka xigtaa sidaa daraadteed haddana waxaa kala go-an wadadii oo biyihii lama mari karo waxaa meesha hadda ku sugan wasiirkii waxbarashada iyo wasiirka hogeenkii waxbarashada iyo iyo wafti waxbarashada ka socda iyo hay-ado runtii sida hay-adda saf children oo halkan iskuulla ka dhistay oo waftigaas u socday in xarigga laga taro ilaa iyo saaka wasiiradaas waxay ku xaniban yihiin waaya markay buundadu miyay gooday biyahan qaabka ay u xanibeen dadka taasaan doonaynaa inaad bal ka warbixiso buundadii maya buundadii ma go-in laakiin laba meelood oo yaryar baa dacal dacal ka go-een laakiin wadadii baabuurta hadda cadaf oo kaleetaanu ku marnay mar aanu wasiirada iyo waftiga la socda aanu soo booqanayna iyo dadka kale oo danyarta oo caruurta iyo dumarka waxaanu kusoo daabguraynay cadaf cadafka marka waa gaariga weyn oo dheer xoogana leh waa mari karaa laakiin camdimayl camdimayliyaashaan keema mari karaan hadda midaa ku sitay waa kasoo jiidnay iskarado sidoo kaleeto way ku dhacday hadda waa laga hadda saacaddan kula hadlay waan u jeedaayo shaqadii baa ku socota waa laga soo saaraya arrimahaasaa jira marka cagaf baad adeegsanaysaan idinku cadaf baan adeegsanaynaa dadka inta Gaari yar iyo gaari weynna ma mari karaan baa leedahay.
xilligii xagaabaxa la jooga caruur iyo dumar badan baa kasoo xagaabaxay boosaaso marka halkaasay ku hakadeen dadkaasi waxaan ku daabguraynaynaa cagaf
cagaf a waaya cagaftu waa tii wadooyinka lagu fali jiray soo maahan cagafta haa waxaa iskale hay-adda meeshaas kale
dhinaca kale bal waxaad warbixin naga siisaa tuulo jalam oo biyuhu ay ka mid tahay meelaha daadadku ku soo rogmadeen waxaa loo jeeday sawirro baraha internetka lasoo dhigay oo muujinaya daadad guryihii toos u galay iyo dukaamadii maxaa halkaasi war ka haysaa
walasalam waa run biyo xoog leh oo daadada baa soo dulmaray waxayna ku taallaa sideeda meel dhuun ah tog weyn baana ku yimaada oo duka birta dheer ilaa iyo xaggaa biyaha ka sarrimadaasee beri soo mara taasi waxay sababtay magaalada godku jidha awgeed in ay biyihii dul maraan khasaaro badan oo ganacsiga oofiyaalaha ku yaalaan hantidii ay ka khasaardo ay daadka la tagaan islamarkaasina waxaa ku dilay hal guri inta hadda aan khasaarada hayno laakiin wax dhimashaa iyo wax dhaawaca oo ka dhacay ma jiraan alxamdulilahi rabbilcaalamiin
waayahay aragtida dadka raxmaddan alle ee u soo hoortay bal ka waran maadaama aada la socotid xilliyadii u dambeeyey xaaladda lagu jiray
dadku aad bay u faraxsan yihiin runtii hagadkaa yarkaayo hawlahoodii yar yarkaa ay u hakiyeen nimcada iyo xareedda iyo biyaha socda dadku dalxiisna waa ku jiraa markaasi u fiirisidoo aad bay ugu faraxsan yihiin wax ka murgoonaya ama wax ka calaacaraya ama wax qeyladaan iyo cabasho diraya ma ay jiraan dadkoo dhanna xamdinaqaasay ku jiraan adigu dee xoolaha cunadaa ka kala gooday waxaas mooye dhib kaloo hadda meesha ka jira male dhammaan shacabkii reer buurtale iyo maamulkii iyo golihii deegaanka oo dhanna dadkii waa usoo gurmadeen waxaa la samaynayaa marka dadka sida ay maaragtay lagu soo gelin lahaa magaalada baana hadda hawlaheedii baa lagu gura jiraa run ahaantii laakiin waxaa xusid mudan oo nasiib darro ah inaan labaatan cabsho ka hor dad iyo duunyado ay u leedeen oon iyo gaajo biyihii noocaas ahaa ee muddo dheer la raadinayay oo aanu gaaran heer aanu beesha caalamka u gaaradhaamino oonka ka jira puntland ama soomaaliya in ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay ilaa iyo hadda weliba ay soo badanayaan biyahaasi inay quuqulayaan aakirkana ay badda ku sumayaan taasina waa mid loo baahan yahay in laga faa'iidaysto guud ahaan maamul iyo shacabba in arrintaasi loo soo jeesto sidii biyahaas loo xanigi lahaa oo hadhowna looga faa'iidaysan lahaa xilliyada roobka uusan jirin
aada buu mahadsan yahay kaasna waxau ahaa guddoomiyaha magaalada buurtille maxamed tuurdibi waa mahadsan tahay maxamed